halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa habeennimo salaasa ah bisha noofembar waa sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijku celis ah oo ku saabsan dhallinyarada iyo dhaqanka wuxuuna qayb ka yahay barnaamijka waa go'aankaaga waxaanay nala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo cabdiraxmaan xuseen furre hase ahaatee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay idinla socodsiinayaan falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
saraakiil caafimaad ayaa sheegay in wiil da'yar uu u dhintay cudurka ebola gudaha dalka liberia kaasoo noqonaya kiiskii ugu horreeyay ee cudurkaasi ku dhowaad muddo lix bilooda oo uu qof u dhinto liberia wiilkan oo shan iyo toban jir ahaa ayaa cudurkan looga helay duleedka bari ee caasimadda monrovia isbuucii laga soo tegay aabihii iyo walaalkii ayaa sidoo kale la sheegay inay ebola la xanuunsan yihiin hadda waxaana lagu hayaa xarun caafimaad oo ku taala duleedka monrovia iyaga iyo saddex ruux oo kale oo qoyskaasi ka tirsanaa saraakiisha liberia ayaa si gaar ahaaneed ula socda boqol iyo konton qof oo looga shakisan yahay inay halis u yihiin cudurkaasi kuwaasi oo ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo dad kale oo xiriir la sameeyey qoyska kiisaska cusub ee ebola ayaa dhabar jab ku ah wadanka galbeedka afrika ku yaala ee liberia kaasoo hore u sheegay in cudurkaasi uu ka dhammaaday bishii sebteembar saddexdeediina waxaa la xaqiijiyey in liberia uu cudurkaasi ka dhammaaday inkastoo may sagaalkeedii ururka caafimaadka adduunka ee w h o uu sheegay in ebola uu dalkaasi ka dhammaaday ayaa haddana mar kale waxaa la arkay kiisas cusub oo cudurkaasi ah bishii juun ee laga soo gudbay iskuullada iyo xarumaha tareennada laga raaco ayaa weli xidhan maanta oo salaaso ah magaalada brussels ee caasimadda dalka belgium waxaana aad loo geejiyey ammaanka iyada oo mas-uuliyiintu ay weli ku raad joogaan mid ka mid ah dadka looga shakisan yahay weeraradii baariis ka dhacay saddex-iyo tobankii bisha noofembar ra-iisul wasaaraha dalka belgium charles michel ayaa sheegay isniintii shalay in maadaama weli halistu ay taagan tahay brussels ay kusii jiri doonto feejignaan sare ugu yaraan ilaa iyo toddobaadka soo socda waxa uu sheegay dhinaca kale in magaaladu ay u baahan tahay inay kusoo noqoto nolosheedii caadiga ahayd sidaa daraaddeedna ay carruurta dugsiyada aadi doonaan tareennadana la furi doono berrito oo arbaca ah
madaxweynaha dalka faransiiska frank holland iyo madaxweynaha dalka mareykanka ayaa kulan ku leh aqalka cad ee mareykanka madaxweyne holland ayaa soo gaaray goor dhoweyd dalkan mareykanka isagoo kulanna leh madaxweynaha dalkan mareykanka iyo mas-uuliyiin kale waxaana la filayaa labada dhinac inay ka wada hadlaan arrimo ku aadan la dagaalanka ururka isis oo isagu goor sii horreysa weeraro ka geystay dalka faransiiska xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey islamarkaasina uu ku tilmaamay kuwo argagixisnimo weeraradii dhowaanahan ay falastiiniyiintu ku qaadayeen dadyowga isra'el xilli uu maanta kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka isra'el benyamin netanyahu magaalada jerusalem kerry ayaa sheegay in uu doonayay inuu netanyahu kala hadlo inta uu ku guda jiro booqashadiisa wadiiqooyin dib loogu riixi karo argagixisnimada aan dhaahdee iyo waxa uugu yeedhay rabshado aan macno ku fadhiyin kadib bilo rabshado ah oo dhex marayay israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda iyo barnaamijka waa go-aankaaga oo idinkaga imaanaya magaalada washington aynu ku bilownay magaalada boosaaso ee puntland waxaa ka jira dhallinyaro badan oo qurbaha horey ugu noolaa oo magaaladaasi ku noqday ujeeddada dhallinyaradan loo soo celiyey ayaa ahayd in dhaqanka soomaalida iyo diinta islaamka ay bartaan dhinaca kalese dhallinyaradu waxa ay la yimaadeen dhaqamadii ay dalalka qurbaha ku haysteen taasoo waalid badan oo gudaha ku dhaqanay welwelgelisay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa haddaba warbixintan waxa ay ku eegeysaa sida labada dhaqan ay isula falgalaan sannadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mida tacliin looga dhigo barashada diinta islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis isdhexgalka dhallinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhallinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan waddamada ay dhallinyaradani ka yimaadeen waxaana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dheg u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhexlayaan dhalinta ka timaada qaaradda yurub waa kan aabbe ka mid ah kuwa ay arrintani saamaynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhallinyarada waddanka ku sugan magacaygo saddexan waxaa la yidhaahdaa xaaji salaad barkhad dayarka iyaga laale waxay ku soo kordhiyaan siday u labisan yihiin inoo labistaan sida westernka koofiyadda in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo adiga waxyaalo noocaasa in waalidka hadal lagu celiyo la yidhaahdo jooskayga wax jooskayga la yidhaahdo oo ma garatay hadal ajnebiya inay ku hadlaan oo yidhahdaan xor baanahay muxuu ahaaye waxaygaa ka helay qaab noocaasa oo problemah baa faamiladii ka dhex yimaada awlaaddii caruurtii habartii odayga way isqabsadaan dhibaatooyinkaas bay kuwaa yaryarna leeyihiin kuwa waaweyna dhibaataday leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale uga horumarayaan kabacdi wuxuu oranaya na tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasay nagu hayaan buujimo bahal la yidhaahdo bay yidhahdaan baa la ciyaaraa buujimada muruqyaa yeelanaysaa markaa muruqyaa yeelato shafkaa ku qaadanaysaa macallinkii wax ku baraayay ama xerada aad ugu xeraysnayd oo diinta ku baraayay oo dhaqanka wanaagsan ku baraayay kabacdi kii kalea ku dhiiranaya marka dhallinyaradaasa jabsata iyaguna waa jabsanayaan dhallinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto is-xulufaysi ay si gaarah u midoobaan ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo saddex sano ah ka hor laga keenay dalka ingiriiska iminkana ku sugan magaalada boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan asalaamu calaykum magaciigu waa ismaaciil burhaan ismaaciil waxaan jiraa toddobiyi toban sano wadanka hadeer waxaa joogaa saddex sano sanadkii afraad ba ay socda kolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu kuu yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caacayayaan oo hadii aduguba dhaqan celis ama xanaaq waa xanaaqaysaa adiga waxaaba ka quusanaysaa inaad bannaan kuu baxdo oo xaafadda isaga jirto aan xaafadda ka bixin oo hadhowti waxay kugu adkaanaysaa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato waxa weeye isfahan la-aan baa jidha oo mataqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo haddii adigii micnihii waa jes lama sheekaysan kardhi sababtoo waxa laga yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raadsanaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama dee ingilishka un waa laisula wada fahmayayo waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi hadduu america ka yimi waa isla meeshii oo english unbaa lagu wada hadlaa waa gartay dhallinyaradan waddanka maxaad ka bedesheen baad isleedahay maxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka dhinaca horumarka maadaama aanu nahay dad dibadaha ka yimi oo baasbooro wata waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo waxbarano oo haddii jaamacada marka opportunities badan baa haysanaa oo dibadaha waxaa noo furan inaan waxba soo barano oo dalkeenna usoo laabano oo wax anfacno oo dadka wax tarno hadeer hadee dadku isku mid maaha dhalinyaro hadeer waxaa jidha oo xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo looga soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo hadeo dad waaweyn ah oo haddee halka marka yimaadaan xitaa oo dhalinyaradii soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii micnihii duufsanayo oo kaxaysanayo oo mataqaana wax khaldan baraya laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo ingilishka ka faa'idaystaa jira oo micnihii oo qof dibadda ka yimi haddaa derisla tahay qof soomaaliya wuu ku imaanayayo ingilishka waa ka faa'idaysanaysaayo waxba wuu ku barayaa oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'idaysanaysaayo waa uu kugu taabanaya inkastoo dhallinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhex galaan ayaa haddana waxaa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhallinyarada ku sugan waddanka gudihiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka soomaalida oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la ysdhaafsado oo qof kastaa uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee cabdulaahi aadan ciid oo muddo sideed sana ah ka hor laga keenay dalka kanada oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen cabdulaahi aadan ciid waxaa jira labaatan sano waxaan joogaa boosaaso waa ku dhowaad sideed sano jooga hadda kow waxaa soo xastaa waxaa leeyahay anwacan markaa imaanaya waddanka waxaa soo xastaa waxaa qaadan jira hooyo hooyo maxay siin jirta subaxba waxay siin jirta toban kun bay siin jirta tobankaa kun waxaa ku iibsan jira toban xabo nacnaca keligiyaa cuni jira marka yacni muxuu ahaa maxayd cabaar joogin waxaa bilaabay inaa qaybsado yani haddaa faraad haysta inaa kala baro haddaa cabitaan cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wiilkan aan siiyo marka dambena waxa bixintiyaa waxa bixintiyaa barana hadda keliga waxay me myself and i me me me mine mine mine mine mine harun abaal markii adiga ku taagan tira qofka kaa bixin doonaa dhow yani abaal la dareemaysaa iyo waxyaalo badan bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka haddii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanayd iyo hadda hadda waxay qaateen dharkeeniyay qaateen iyo socodkeeniyay qaateen iyo hadalkeeniyay qaateen dee taha- tahariibtana way s- way sababaysaa lakin hadda waxaa moodaa inuu dhacayo mingling in in laisdhexgalayo inkastoo ay muuqato inay jirto dhallinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar sarugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan mid ka mida dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan maxamed jacan saciid waa dadkii dhulka qaxay oo waaga hore cararay oo waddanka ku- ku kalsoonaan waayey kuwa meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya Eh, waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxay niyadda ka aaminsan yihiin oo ku dabaqaya waxyaaba ay ku soo arkeen meelay ka yimaad mararka qaarkood waxaad dareemaysaa inaysan si fiican ula dhaqmin bulshada ama iska weynaysiiyaanin xiriir intee leeg baa ka dhexeeya iyagiyo dhallinyarada kaleeta laaleeg sida muuqata een, iyagaa isguruubsada iyagaa si gaar u wada macaamila isku mabda bay aaminsan yihiin maya kolley sida noo muuqato aan aan dhexgal ma jiro waxaa soo kordhaya dhallinyarada ka soo laabanayso qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guulaystaan inay dhammaystaan waxbarashada shaqana ay ka helaan waddanka gudihiisa iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhallinyaradii waddanka hore u joogtay ay naftooda ku hallagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan waddamada ay dhallinyaradani horay uga soo hayaameen yani sa- laba kun sideed ilaa hadda tirada dad dadka dawladda toban jibaar kor buu kaca maisdhahaan dadkan ka imaanaya waddanka oo u imaanaya yani soomaaliya imaanaya puntland imaanayaan maxay u imaanayaan naguma cibr naguma cibri qaadanaya si ayagoo uga cibri qaadano bal ka warran dhallinyaradan maxaad odhan lahayd hadda haddii aad la hadlayso may ku cibri qaata su-aal isweydiiya inta intaa bixin oo eh, magafe iyo sii marin su-aal isweydiiya dadkan dibadda ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen lana ma dhici karto ummaddu dhan inay muxuu ahaa maxaa- yani ma ma dhici karto ummadaas dhan ha imaanaysa inay wada khaldan yihiin dhallinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xereeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaas oo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxaana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid cariga ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa iiga waramay farqiga u dhexeeya dhallinyarada lagu xereeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa bannaan wax u barta oo la nool qoysaskooda ibraahim cabdiraxmaan xirsi iidlan ku magac dheerahay waxaan joogaa magaalada boosaaso qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul mataqaan aan aan firaaqo lahayn oo sida mataqaan dhulkan la dhaho eh, maca- macadyadoo kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan marka qofkaas waxba baran maayo psychology ahaan buu u jiran yahay laakiin ilmihii waddanka la keeno iskuul la geeyo marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado mataqaan noloshiisa uun loo soo bedelay ilmahaasu si fiican buu wax u bartaa wuuna isbeddel buu sameeyey xagga waxbarasho iyo xagga dhaqan korarka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxaana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaanshaha bulshada Eh, marka waa dadka dadka dadkaan ugu yeeri jiray dhaqaashan ugu yeeri jiray laakiin haddaa fiirisid waxaan waxaa dhacay isbeddel baa dhacay kow awal waa ka xanaaqi jirna dhaqaas waa ka xanaaqi jirna d c so waxaa loo bixiya the d c community iyo local communityga waxaa moodaa saa u badan u badan u badan inaan helnay ictiraaf oo kale inayna xush- inayna xushmeynayaan so waxaa loo bixiya d c community hadda ma- cid ka xanaaqda ma jirto- cid ka xanaaqdan ma jirtaba d c community hadda waa badan waa badan waa badan waa muuqanaa hadda maxaad baratay ha alxamdulillah jacalan dhigtaa oo waxaa ku biiray kulliyadda caafimaadka ku biira n run ahaantii racseer aniga waxaa ku dhameeya een, boosaaso ku dhameeya dugsigii sare oo dhan form one baa ku baa ku bilaabay form one baa ku bilaabay madaxiisa galiya marka hadda ku fikiraysaa inaad dalka sii joogtid inaanba ka teginbo maxaad hadda qabataa oo kale marka iskuulka waad dhamaysay jaamacadna waad dhigataa maxaad kaloo qabataa macalin baa ahe oo waxaa ku celiyaa daraasaadka dugsiga sare ku celiya oo tutoring oo kale ardayda wax barnahaa iskuulkeena ku barnaa kucelina yani sharciga hadduu naga dhaco waa khusbanayna laakiin inta u dhexeyso sharciga ilaa nagu dhaceyso khasb alxamdulilah khiyaar baa khiyaar baa lahaa- baa lahaa marka la keenaya khiyaar baa laynada bax dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay puntland faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
kuwa tahay dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaar ka tirsan waalidiinta iyo dhallinyarada ku soo noqday magaalada muqdisho oo ka soo tegay dalalka qurbaha ayaa ididiilo- ididiilo fiican ka muujiyey in dhaqanka carruurtooda la soo celiyo uu wanaagsanaanayo warbixinta arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a axmed xasan olaad magaalada muqdisho tan iyo markii nabaddu ay ka soo bidhaantay waxaa soo gaarayay qoysas soomaaliyeed oo carruurtooda dib ugu soo celinaya magaalada muqdisho qoysaskani oo carruurtani ugu dhalatay inta badan dalal kala duwan oo ku yaal waqooyiga amerika yurub iyo australia ayaa halkani loo keenaa si loo baro tarbiyada islaamka iyo dhaqanka asal ahaan ay kasoo jeedaan ee soomaaliya yuusuf cabdikariin waa wiil dhallinyaro ah wuxuuna sweden la geeyey isagoo laba sano jir ah balse hadda waxa uu jiraa lix iyo labaatan jir waxaana uu leeyahay xaas iyo laba carruura yuusuf hadda waxa uu ku sugan yahay deegaanka yaabshiid ee magaalada muqdisho waxaana na dhex martay sheekadan xaaladda xagga markuu jooga waxay ahayd dhib dhibaato Een, marka dhaqanka xagga aada la qabsatay adoo yaraa lagu geeyey sidee marka een, noloshu sidee ahayd maxaa maxaa samey jirtay marka xagga joogta Ee, criminala lahaa jiray dadkaa la dhaci jiray yahuudaa la dhaci jiray gaalaa la dhaci jiray ilaahay ma kula xisaabtamaayo u kada wax kaa haleeyaan ilaahay xaggiisii ukay kula xisaabtamaayane xabsiaa soo marne waa lagu xiray xabsiyaad soo martay intay kugu qaadatay marka maxaa lagu xiray maxaa liu xiray dad dil lebisa liu xiray wax kale ma liu xiray Mm. magaaladee ku nooleed ee yurub sweden iyo tibor meelaa la dhahay caasamada labaad Ay, oo sweden marka een, sweden intaad joogtay wax ma baratay ha scolar soo maray wax waa la barta aqoon waa la leeyahay aqoon ilaahay waa leenahay aniga
muqdisho yaa kugu soo celiya halkan ku keenay Hooy- hooyo aabo hooyo aabaa ku soo celiya Een, markii halkan aad timid maxaa baratay wax ma baran dagaal aa lagu jiray laba kun iyo toban iyo kowgii aa lasoo naqtay shabaab qaxiyay ahayd madiinaa u qaxnay naagaa dhinacagga ku guurstay waa ka tegey sweden aan u laabtay xabsiaan galay dembiya oo lahay aan ka soo tegey aliigu qabstay marka goormaa lagu soo daayay haddana soo laabatay shan bilood leebisa xidhnay waa soo baxay markaas xaaskaa u soo noqtay colaad ilaahay aan siiye laba ahaa- laba ilmaa noo joogaan mil saddexaadna waa soo socya hadda soomaaliya joognaa yakshidaa lagu noolyahay Ah. Een, marka xagga markaas barbar dhigto nolosha een, sweden iyo muqdisho caasimadda soomaaliya ah yaa kuu fiican xagga nolosha soomaaliya iyo iran hawadan xagga soomaali ma la heli karaa tahay turkiga waa arkowsaa emisonka waa arkowsaa anigu haddaa aqli leenahay aqala qabsano dhulkeena waaye Een, marka een, xagga nabadoo kale markaad fiiriso kale ee, nafaqo nabad way jirtaa xagga ba africa soomaali muqdisho caasimadeena soomaali leebisaan isku buuqsanay ilaahay yaa soo hanuuniyayo hooyo iyo aabe hadda een, misla nooshiin mase dibay u laabteen dib iu laabtan xaggay joogaan hooyo ingiliishkii ku nooshahay birmingham aabana iyo tuburi ku noolaa basowodiya marka hadda inaad maaragtay waxbaratid oo awlaad yeelatid oo oo ilmaha la korsto ilmaha la korsado Ah, aad saacadda- ku ganacsantaho halkan joogto ah saacadda xawaaye aabbe iyo hooysu kuu soo kuriyeen adi ilmahaaga u korsatid saacaddaas ilaahay ku gaarsiiye qabso sucudi siciid cumar waa hooyo in muddaa deganeed dalka britain waxayna ka hadlaysaa sida caruurta ay ku keentay magaalada muqdisho dhaqanka ingiriiska waa dhaqan iska caadi ah soomaalida sideedaba haddii oo ilmahaaga aad tarbiyad waalidka ehelka iyo dadka aadan kala barinin way kaa halaabayaan marka sidaas la-ajigeeda hadda maadaama ilaa muddo dhowr iyo labaatan sana waddanka ka maqnaa waxaan jeclaysta inaa ilmahayga wadankooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo diin- waalidkooda wada baro marka caruurta in mise waa halkan aad keenteen waa shan wiil saddex ka- sad- waa shan cunug saddex wiil iyo laba gabdhood markaad muqdisho keenteen
farxad weyn baan kala kulanay farxad weyn baan kala kulanay dadkii baan baranay ehelkii baan kala baranay magaalkii baan kala baray walaal iyo waalid ehel bay kala barteen ya waan ku faraxsanahay hawewda hadda aan ku suganahay saacadan waana ku rajaweynaa inay say hadda u yaqaanaan u baran doonaan maxaad dursi quran ayay ii dhigtaan dhaqanka way ii barteen soomaalida way ii barteen gajaagajadii waa iiga baxayaan
marka waxaad ka haboorantaa ingiriiska oo kale maadaama oo wadan oo maaragtay weyn uu yahay maxaa maaragtay dhaqan ahaan waxyaabaha igu kalifa inaa kusoo laabto waxaa waaye ilmihii aad u dhaqanalaabay tarbiyadii oo ka dhuntay dal aan dalkaaga ahayn waa dareen ku joog ilmihii maadaama ay dhaqan iyo diin midna haysan waxaa jeclaysan inaa wadankan dib ugu soo celiyo diintooda baro ehelkooda baro wixii waxtara u anfacaayan allah og hadde say kusoo bixi doonaan qaar badan ku dibjira qaar badan darbiyada ku seexdaan koolada iska dhuuqaan qamriga iska cabaayaan ayu nooc ku jahaa wanaagsan ku halaabayan xabsiga haddaa dacweysa hadda adi lagu xidhaayo cunugaaga aada canaano karin sila ay rafaad marka waxaa ku dhaanta hadda waxaa ku nool magaalada xamarweyne waa jawi deganaa ku jirnaa dugsigu ay dhigtaan iskooleer waa geystay waqtiga ilaahay idmana waa noqonaynaa haddaba dadka soomaaliyeed in badan oo ka mid ah dalka ayay isaga baxeen kadib markii dagaaladu ay ka dilaaceen soomaaliya sannadii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa qurbaha ku dhashay caruur fara badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo aan aqoon badan u lahayn dalka ay ka soo jeedaan asal ahaan ee soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay haatanna dhadhaab xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab waxa ay kaga duwan yihiin magaalooyinka soomaaliya oo qaarkood caruurta soomaaliya soomaaliga ah ee qurbaha ku dhashay ama ku barbaaray lagu soo celiyo si dhaqan celin loogu sameeyo hase yeeshee sidee bay waalidiinta dhadhaab ku dhaqani u dhaqan celiyaan taageerana ugu fidiyaan da'yarta dhal dhaqankooda ka weecday wariyaha v o eda aadan xasan tarax ayaa warbixintani ka hadlaysa dhadhaab nooga soo diray halkaasi rubac qarni ah oo ay xeryaha dhadhaab jireen waxaa ku hanaqaaday kumanaan kun oo dhalinyaro ah kuwaasoo sheeko un ay ku tahay sidii ay soomaaliya ahaan jirtay iyo weliba marxaladda maanta ay taagan tahay inkastoo badanaa bulshada ay ku dhex nool yihiin ay tahay soomaali haddana waxaa dhinacyo badan dhaqankoodii ka qayb qaatay dalkan ay ku dhasheen amaba ku barbaareen ee kenya dhalinyaro badan yaa ku hoolan waxyaabo aysan soomaalidu dhaqan iyo caado u lahayn in dhawaaba waxaa badanayay dhalinyarada ku kaca falalka amni darro iyagoo ku garabaysta koox koox dhalinyaradan waxaa wax walba u sahlaya mukhaadaraadka oo dariiq walbood marto ku arkayso iyagoo lagu iibinayo habdhaqanka dhalinyarada nolosha kasii dhacaya waxaa tusaale kooban inaga siinaya maxamed gaarane oo waayo aragnimo buuxda u leh dhaqamada dhalinyaradan kor sarwaalka aayo iga bixi hooyo hooyo iga bixi ku xiranaan ee ka tagay macawsihii iyo kabihii iyo ilbaxnimo xumo wax ay hayaanna male dhaqanka say uga tageen aad isleedahay dhaqanka dee waxay arkeen dhalinyaro kenya suulka ku soo socota oo foorfoorinayo le annaga laki dhube iyo wax noocan ah, bob mali iyo oy xas ciise xayaatu iyo waxaanaan annaga la haysanaa annaga xismaba aanan ka seeninba kuwan kuwaas kuday danbay dheheen ishooda indinku garaadle waay kuwaasma isla mid dhigaayaan kuwiina ma ayna gaarin koodina way ka tageen meel cidlehay haabi haayaan bal hal mid nooga taabo bal aad isleedahay een, eh, dhaqanka way kaga tageen isleedahay bal tusaale mid naga siiba tusaale ah waxyaalo badan baa tusaale u noqon karaa taas oo hadda ay iska dhigayaan inay ilbaxaan waa lambar one oo hadalla ayna lahayn iyo socod ayna lahayn oo iska raraadiyaan weliba hadda waxaad arkay gabdha ah, inay isxiseen isku ogaay wiilal isxiseen aad arkay oo rinji intaa dhinacaana ka gaduudan dhinacaana jaalalka aad arkay waad ka sii ismariya haddaad la hadashana inuu ku feeraaba haliste oo ciyaalkan hindiga ay daawadaanoo wax ka feer badan ma leh nabad yaa naas la nuuga leh waa halkudhigga ururka balas oo u ololeeya nabadda iyo weliba wacyigelinta dhalinyaradan si aysan uga qayb qaadan falalka amni darro ee ka jira xeryaha dhadhaab cabdi cabdulaahi waa guddoomiyaha ururka bals waxa uu iiga waramay ururkoodu waxa uu qabto waxyaabo badan ayaan qabanaa waxaan wacyigelinaa bulshada een, oo weliba dhallinyarada ah een, waxyaabaha loo aasaasayna waxaa waaye waqti xasaasi oo waxaa la aasaasay waddankeeni soomaaliya ay dhibaatooyin iyo arqalab fara badan ay ka jiraan marka sidaas daraaddeed een, runtii een, ururkeena een, waa wuxuu ku salaysan yahay een, nabadgelyada inay dhallinyaradu ka wada shaqayso Een, waxa la taaban kara ee aan qabanay waxaa waaye een, bilihii hadda ugu dambeeyey sidaad ogtihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab dhibaatooyin fara badanaa ka jiray weliba gaar ahaan xerada qaxootiga ifo een, ifo labo sidoo kaleeto kufsiyaal fara badanaa ka dhacday annaga waxaan isu keennay dadkii waxaan sameynay waxaa la dhaho campaign ama awareness oo bulshada laga wacyigelinayo qof walba inuu digtoonaado een, sharafta dumarka soomaaliyeed in la difaaco een, dhallinyarada in ay cadowga iska dhiciyaan oo habeenkii xaafadaha soo galayo oo qoryaha wato oo dumarka kufsanayo oo dee dadkii exploitation ku samaynayo sidaas daraaddeed een, waxyaabo badanaan qabanay een, waxaan la shaqaynaa sidoo kaleeto een, booliista oo ayagaas een, wixii maaragtay arrina aan u geynaa een, tan kaleeto dadka la dhibaateeyey ama dumarka farxumaynta loo geystay oona xaqooda u hadli karin ayaan u dhicinaa oon booliista geynaa hay-adaha geynaa meelaha ku habboon sida gaadh oo kaleeto oo dumarka la shaqeeya si xaqooda ay u fahmaan iyo dhibaatooyinkooda een, maxaa la dhihi jiray een, aanan ooga dhaadhicina qofka asaga victimkaaba dhibaataysan inuu xaq leeyahay xaqiisu uu dhacsan karo een, maxaa la dhihi jiray dhibkiisana uu hay-adaha u sheegan karo iyo een, waan ka wacyigelinaa dhallinyarada in ay falalka xun ay ka digtoonaadaan ama dadka ku qalqaalinaya inay ku biiraan marka maxaa la dhahayaa anigana sidoo kaleeto xeryaha qaxootiga dhallinyaro badanaa nagala shaqaysa sidoo kaleeto een, waxyaabaha oo ayaga laftooda een, ka hortagaya dhibka sida sportska oo kaleeto ayaanu u sameynaa een, ayaga laftoodana kuwo fara badan oo ayaga ka mida waa ay nagu soo biireen oo macnaha arrinta way nagala qayb qaataan iyo bulshada dhammaanteed dhalinyarada xeryaha dhadhaabiya badanaa waxaa lagu tilmaamaa dad nabadda jecel haddana waxaa kaalin mug leh ka qaata in durbadiiba la duubsado si ay ugu biiraan burcadda ka jirta xeryaha oo dhibaato isugu jirta dhac kufsi iyo dil ka geysta xeryaha iyo weliba in loo daabulo dagaalada ka jira soomaaliya sababaha ugu weyn ee ku dhiiriya in dhalinyaradan u sahlanaadaan dagaalada yuu ku sheegay xuseen cabdi siraad oo ah khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga inay yihiin shaqo la-aanta daroogada niyo waa runta horta arrimahaasi maalmahan dambe aad ayay usoo badanayaan anigana qaas ahaan waxa aan u malaynaa inay ay horse ama waxaa sababay waxaa ka mid ah eh, shaqalaan baa shaqalaan baahsan ay qaxootiga ka jirtaan Eh, waa og tahay boqolkiiba ugu yaraan afartan ama konton waa dhalinyaro dadka inta jooga dhallinyaradii marka waxay qabtaan ma lahan qofkii marka waxa uu qabto hadduu haynin wuxuu is- eh, door bidayaa inuu wax violence ama intuu toori qaato meelaha istaago qofkii waa qof dhallinyara waxyaalo badan u baahan yahay marka wixiina ma lahan oo meel ka shaqaynaya ma lahan marka waxay ku qasbaysaa marka inuu intuu baangad qaato uu meelaha istaaga ama waxyaalo kale uu sameeyo waxaa kaloo jirta dhalinyaro shaqeeya laakiin ha shaqeeyaan waxay qaataan waa wax aad u yar wax loo yaqaano incentive incentive marka la dhaho qofka dhalinyara waa wax xataa boqol dollar ka yar bishii marka ma kaafinaysa qof qoys leh waalid leh ma kaafinayso in waxaas ay qaato marka waxyaalaha ugu badan ee dhallinyarada ku sababa in ay eh, baangado qaataan waddooyinka istaagaan ama ay keenaan amni darro waxaa weeye xagga dhaqaale xumada dhaqaale ma lahan midda kale waxaa weeye waxbarasho la'aan qofkii dhallinyarada ahaa wuxuu ka soo baxayaa eh, dugsi sare ama ka baxaya ama islaaniyada ka baxaya meel ooga sii socda ma lahan marka suuqa xootiga u jooga niyajab badan ayaa ku dhacaya fikir badan ayaa ku dhan wuu isla hadlaya qofkii maalinka dambe wuxuu arkaya markuu saaxiibkiisa oo baangad haysto meelaha taagan isagana baangadu qaadana marka waddadu la istaaga marka labadaas shay ayaan u malaynaya aniga aad eh, in ay keento eh, dhalinyarada inay ku eh, ku eh, ama ay ku dhaqmaan waxyaalaha amni darada baangada ay waddooyinka ay qaataan maxaa lagaga bixi karaad isleedahay dhalinyarada falalkan amni darada ama gangskan iyo waxyaabahan inay lagaga bixi karo macnaha dhalinyarada lagu dhiirigelin karo inay waxyaaba ka fiican qaban karaan Eh, waa run dhalinyaro laga bixi kara waxyaala looga bixi karo waxaa ka mid ah in fursada eh, shaqo loo abuuro dhalinyarada shaqadaas markaan leeyahay macnaa ma aha waxyaala hadda incentive oo kale waxaa jira dhalinyaro hadda eh, heer jaamacadeed haysto degree wax loo yaqaan haddana lix kun ama toddoba kun oo qaadanaya marka eh, haddii shaqo fiican qofka dhalinyaro loo abuuro oo kaafin karta asaga iyo qoyskiisa waan filayaa inay wax badan ka qaban karto Eh, xagga tacliinta oo kale dhalinyarada marka standaid soo bogaan tacliinta ma aha qaliya qofka hadduu standaid amin forman u aadi waayo waxyaala kalaa jira vocanis- vocational train wax laa jira oo xirfadaha gacanta haddii kuwaas oo kale la siiyo qofkii dhalinyarada way ka kaafinaysaa in macnaha uu macnaa dara meelaha iska istaago marka xagga waxbarashadii iyo xagga shaqo abuurtii labadaasba waxaan filaya in ay waxbooyin ka qaban karto xagga amni darada dhalinyarada dhalinyaradan xeryaha ku nool badidoodu waxa ay ku hanaqaadeen xeryaha isku celcelis ahaana waxaa lagu qiyaasaa in badidoodu ay yimaadeen xeryaha saddex ilaa afar jir iyaga oo ah aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dadaab
hay dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta dunida adaan kaa raba waa tahay heeskaasi aad noo saartay ayaan dhegaystayaasha haatana la wadaagaynaa waa heeskii dunida adaankaa raba iyo fanaankii kiin qaalid
waa tahay dhegeystayaal halkaad ka dhegaysanaysaan heestaasi dunida aadaanka raba ee fanaanka kin khalid waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna kusoo dhowaada xubinta wicitaanka barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti uu noogu yahay cabdiraxmaan cusmaan maxamuud oo ka mid a maamulka sare ee dugsiga al rishaad ee magaalada hargeysa oo ka hadlaya adeegyada ay u fidiyaan caruurta dibadaha laga keena ee dugsiyadooda ku biira waxaa barnaamijkan inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo socodsiinaysa falastiin axmed iimaan wacaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga barnaamijka waxaa marti inoogu ah cabdiraxmaan cismaan maxamuud oo ka mida maamulka sare ee dugsiyada al irshaad ee magaalada hargeysa xiliyadan waxaa jira in waalidiin badan ay caruurta kala soo cararaan qurbaha iyo dhaqanka iyo dhibaatooyin kale oo ilmaha laftirkooda ay meelahan ku galaan sidee caruurtaasi markay yimaadaan maamulka somalilan magaalooyinkiisa kala duwane ay u dhaqmaan
kolley dadkaasi ka imanaya qurbaha dhaqan celinta markaa wadanka loo keenayo waa kala duwan yihiin waxayna marka waxa weeyaan ay ay noqonayaan kolba qaabka waxa weeyaan iyo dhaqankoodu sida uu yahay waxa kolba ula dhaq loola dhaqmay ula dhaqmaan waxa weeye oo ay marka ula dhaqmaan kolka hore waa lasoo dhaweeyaa deetana waxa weeye waxaa loo sharaxaa beecada iyo deegaanka ay yimaadeen inuu deegaankoodu yahay oo labada beecood marka waxa weeyaan ay uu markaa uu faraq udhexeeyo maadaama wadanka qurbaha ka yimaadeen uu yahay wadan marka waxa weeyaan dhaqan gaara leh marka dhaqankooda siday la qabsan lahaayeen iyo waxyaabo badan oo halkaa waxa weeyaan dhaqamo yaala iyo dhaqankii wanaagsanaaye islaamka ayaa halkan marka waxa weye si fiican loo baraa oo aada iyo aad baa marka loo soo dhaweeya run ahaantiina dadkaasi way kala duwan yihiin oo matalan dadka yar yarka oo kale kuwa naqnaqan ee agekoodu shan jirka lix jirka ku yahay ayaa qaarkood waxaad ku arkaysaa iyagoo marka waxa weeyaan dhaqamo keena ka duwan wata oo matalan waxaa dhacday in ilmo yar oo oo lix jir ah naloo keenay beri dhaweyto deetana ay aragtay macalimadeedii wax u dhegeysay oo marka waxa weya fargashi xidhan deetana macalimada ay ku tiri macalin masaaxiib baad leedahay deetana waxa weeyaan ilmihii macalimada waxa weeyaan de arrinkii ay qariibsatay deetana aan marka markaa dhaqan celin ayaan u sameynaa waxyaaba badanna marka waxa weeye dhaqankeena wanaagsan iyo beecadeena waxyaaba markaa ku munaasaba ayaa markaa la baraa aadna waa loo soo dhaweeya waxaa jira in kasakow cimiladu inay kala duwan tahay haddana dhaqankuu kala duwan sida hadda adigaba aad sheegtay ilmahan laga yaabay in wax badan uu ka bartay wadamadii uu joogay telefishinka ay ka bartaan caruurtu idaacadahay ka maqlaan ardada ay saaxiibada leeyihiin ee dugsiyada la aadaanay ka bartaan waxyaabahaasi laftirkooda berri markay soo noqdaanna waa kuwo meel u yaallo haddana inay la qabsadaan u baahan sidee marka ilmaha ma laga yaabaa laftirkooda inay ku adkaato inay dhaqanka ay u yimaadaan ay la qabsadaan oo koodi ay kasoo tagaan ay ka yimaadeen ee reer galbeedka way dhacdaa ha taasi waxa weeye isbedelkaa ku imanaya markuu baycadiisii uu ku noolaa ku yimaado bayco kala yimaado amba environment kale oo ka duwan kii hore uu la noolaa dadkii wax la dhiganayay iyo dadkii uu la noolaa way dhacaysaa oo dabcan waan kuu sheegaya hadda isbedel weyn ayaa ku dhacaya ilmihii markaa ka yimaado isaga oo waxa weeye totaliba fikirkiisii iyo waxa weeyaan eriyooyinkii marka hore u haystay tu ka duwan buu la tegaya tii islaamka dhaqankii islaamka iyo dhaqankii waxa weeyaan soomaali markaa dadkiisa waxa weeyaan uu marka waxa weeyaan bulshadiisa uu ka qaadanayay maxaa yeelay ilmuhu waxyaabo badan baa marka dee qurbaha uu joogo macalinkiisii waxa weeyaan macalin ajaaniba udhigaya oo waxa weeyaan aan hadduu doono de diino kaleba aaminsan oo diintiisii diin aan ahayn aaminsan marka waxa way dhacaysaa ilmihii isagoo isbedelay buu tegayaa iminka way nagu dhacday taas lafteedu oo anigaa kuu sheegayay ilmo kamid a ilmayaasha qurbaha laga keenayba ayaa waxa uu ku yidhi marka waxa macalin kuu dhigaya ilaaha ingiriiska jooga ayaa ka weyn ka waxa weeyaan halkan hadiise jooga marka ilmihii yaraa isbedel baa ku dhacaya waxaasoo dhan baa laga masaxayaa deetana waxa weeyaan diintii islaamka iyo dhaqankii islaamka iyo waxa weeyaan dhaqankii subanaa ayaa la barayaa ee wanaagsanaa marka ilmihii wuxuu noqonayaa marka waxa weeyaan mid isbedela oo hadhow toola baycadii markuu ku noqdo isagoo totaliba fikirkii u aaminsanaa iyo waxyaabihii u aaminsanaa halkaa lagu lagu yaqaanay amba tiisaa ka barto amba dulkigaa ka barto amba waxa weeyaan hadduu doono waxa weeyaan ha ka barto waxa weeyaan saaxiibadii iyo dadka waxa weeyaan wax la dhiganayo marka waxa weeyaan totaliba ilmihii markuu halkan yimaado ee dhaqan celis loo keeno hadduu sanad amba laba sano amba nala joogo ilmahaasi totaliba waxa ku dhacay isbedel weyn xaggii dhaqanka iyo xaggii akhlaaqda iyo xaggii waxbarashadiisa iyo beecadii markaa waxa weeyaan ku baranayay wax ka duwan ayuu markaa ilmihii la kulmaa waa mahadsantahay marka dabcan isbedel baa ku imanaya waxaa jirta in ay kala duwan tahay nidaamyada waxbarashada soomaaliya iyo iyo guud ahaan africa iyo kuwa yaala wadamada reer galbeedka halkan ilmaha inta badan waxaa la isku dayaa in waxa laga dhaadhacsiya laakiin aan loo sheegin laakiin lagu qanciyo inay waxani wax saxa yihiin laakiin dugsiyadii annaga dhan aan wax kasoo barana waxay ahaayeen inuu macalinka ardayga wax u sheegi jiray ardaguna uu ku qasbanaa wixii macalinku u sheegay inuu qaato hadda ilmahani waa ka duwan yihiin fakarkaas ma qabaan miidinku adkaataa mararka qaar inaad ilmahan qurbaha laga keenaya wax ka dhaadhacsiisaan ha ma dabcan taasi way dhacaysaa oo ilmuhu waxa weeye halkaasi waxa weeye mararka qaar xagga isbedel baa ka imanayo ilmihii yaraa waxa weeyaan halkaasi isaga ayaa loo daayey fikirkii iyo waxa weeyaan iyo maskaxiisa isaga ayaa markaa la tuujinaya halka laakiin waa macalinka ayaa ayaa yaa santara oo waxa weeya ilmihii quudinaya wax siinaya beecadeena waa caynkaas marka waxa weeye taasi way adkaataa laakiin ilmuhu marka dambe waxyaabo badan oo wanaagsan oo dee xaggaa ay kala yimaadeen innaga xaggeena waxa weeyaan aan waxa weeyaan aan aan aan aada iyo aad marka waxa weeyaan loo tixgelin baa jira oo ay ka mid tahay taasi ilmaha in mabdiisa oo markaa fikirkiisa uu soo bandhigi karo oo uu sheegi karo oo niqaashi karo oo waxawey doodu gelin karo marka waxa weye taasi ilmaha way ku adkaataa marka hore laakiin marka dambe inuu muddo joogo waxaa laga yaabaa inuu caadi waxaweyaan iskala qabsado qaarkoodna inay yidhahdaan ba waa meesha anigu lama qabsanane meeshan wuxuun laisku akriye aniga wadaxigi waan doonaya way way dhacdaa oo qaarkood markaaba ilmihii dib loo celiyo laakiin inta anagu na soo martay ka dugsiyada al-irshaad oo kale matalan waxa weeyaan aan maamulkeeda ka tirsanahay sare waxa weeye waxa weeye dadkaasi si fiican bay markaas ula qabsadaan oo marka tarbiyada iyo dhaqanka wanaagsan ee diinta aada loogu bandhigo laakiin si aad sheegaysaana waa dabcan way dhacaysaa dadka qaar inay ku dhacdo waa way dhici kartaa ilmihii la qabsan kari waayo oo ilmihii freega ahaa ee wax walba xorta u ahaa ee wax walba waxa weeyaan inuu marka waxa weeyaan uu sameeya ahayd halkan waa la controlaya waxa weeyaan awaamir baa la siinaya fara badan oo la doonayo in marka ilmihii waxa weeyaan uu qaato laakiin halkaasi isagaa ilmuhu xora oo la yidhi adiga ayaa firiya waxaad doontaa samayn kartaa cidi kulma hadli karto tii marka qaarkood inay cidhiidhi dareemaan way dhici kartaa laakiin majority-ga dadka marka anaga naloo keeno aan aragnay waa dad aada iyo aada markaa ula qabsaday oo marka waxa weeyaan aada iyo aada marka waxay beecadii u fahmay waa mahadsan tahay markana dhegeystayaashaan su-aasha siinaya magacaaga walaal adoo ku bilaabaya meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiin lahayd cabdiraxmaan cismaan maxamuud oo ka mida maamulayaasha dugsiyada almushaad ee magaalada hargeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cabdiqani maxamed salaam waraxmatullahi muqdisho gaar ahaan degmada hiliwaa waxaa weydiin lahaa dhalinyarada hadda dhaqan cilinta loo keenoo kale waalidkoodna kusii daayay qaabkan ahaan ma ayaga iskaxla saareen marka hadda tusaale ahaan cunugaa dibadda laga keenay wadankaa la keenay waa la iska sii daa magaalada iska galay magaaladiis dhinaca qarbalaada galay marka dhibkaas ninkaas geysanaya ma waxaa loo xil saari karaa waalidkii dhihi karaa okay waa mahadsantaha micnaha dhalinyarada dhaqan celiska loo keenayo qurbaha laga soo celinayo mas-uuliyadda ma deegaanka iskale iyo meesha uu ku nool yahay mise waalidkiis ayaa iskale oo dayacay ilmahooda saasay ahayd su-aashiisa waxa weeye caruurtaasi kolley dadku way isku jiraan oo marka qurbaha la joogo waxa weeye waalidiinta qaar caruurtooda iyo ubadkooda waxa weeye way ku dadaalaan oo waxay isku dayaan inay dhaqankooda iyo markaa diintooda ay marka ay baraan oo waxa weeyaan mas-uuliyad iska saaraan qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay ilmaha iskaba sii daayaan oo aan luqadiisii iyo wixiisii oo dhan markaa ilmihii uu noqdo ilmo markaa dayaca marka hadaynu ka eegno dhinacaasi tarbiyada iyo akhlaaqda waxaa la odhan karaa mas-uuliyaddaasi waxaa iskale waalidka ayaa iskale waalidkii ilmaha ayaa iskale haddii ilmihii waxa weeyaan waalidkii dhalay uu waxa weeyaan uu yaraanta ku tarbiyeeyo oo diintiisa iyo dhaqankiisa uu u ilaaliyo waxa weeyaan dee ciddii ilaahay hanuuniyo ayaa markaa hanuunaysa hanuunkana ilaahay baa iskale laakiin qofka la doonayo ee mas-uuliyadda koowaadi waa waalidka maxaa yeelay dee waddan aan waddankooda ahayn buu uu caruurtiisii geeyey marka waddankaasi waxa weeye inuu isagu ku dadaalo siduu dhaqankiisa iyo diintiisa iyo markaa ugu ilaalin lahaa marka mas-uuliyaddaasi anigu waxaan odhan lahaa waalidka ayaa iskale oo marka waxa weeyaan ka mas-uula ilmaha marka waxa weya tarbiyeyntiisa iyo marka waxa weeye ilaalintiisa waa mahadsan tahay mararka qaar waxaa la yidhahdaa waxaa dhacda in caruurtii iyaga loo keenay in la dhaqan celiyo ay dhibaato u geystaan kuwii kale ee ay u yimaadeen ma dhacdaaho arrimahaasi weli ma aragteen
kolley run ahaantii dee wa waa iska dhici kartaa meelaha qaar ardaydaas ku badan yihiin aadka marka waxa weeyaan ay u joogaan inay ardayda saameeyaan waa laga yaabaa oo ilmihii ay baraan waxa weeyaan sigaarkii oo kale iyo dhaqamada kale ee marka waxaweyan saaxiibnimada iyo waxyaabaha caynkaasa laakiin waxa weeye wa way dhici kartaa way dhici kartaa inay baraan way dhici kartaa laakiin taas waxaan odhan karaa marka la keeno wadankii dhaqancelinta dib loogu soo celiyo inay arrintaasi ayna aada iyo aada u kooban tahay oo saameyntaasi ay kooban tahay ayaan marka waxa weeyaan aan isleeyahay anigu ra'yigeyga inta badan marka laga soo taga caruurta da-da yar waxaa jirta caruurta da-da dhexe ama teenagerska loo yaqaano dalkan oo ah dhowr iyo toban jirada ilaa wixii ka yar sideed iyo toban jirka dhalinyarada da-daasi ku jirta qaarkood dembiyo badanay galaan iyagaa ugu saameyn xun marka la fiiriyo dhalinyarada joogta qurbaha adinka maxaa dhibaataa oo aad kala kulantaan dhalinyarada da-daasa marka la idiin keeno
kolley waxa weeyaan annaga ka dugsiyada almishaad ahaan dadkaasi naguma badna run ahaantii dib looga soo celiyo wadamada reer galbeedka amba waxa weeyaan dhaqan celinta dib waddanka loogu keeno haddana run ahaantii inta aanu de aan markaa waxa weeyaan aan ka maqalnay dugsiyada ay had iyo jeer alla la keeno ee ay ku badan yihiin ardaydaasi waxa weeyaan saameyn ayay ku yeeshaan dadkii kale ee marka waxa weeyaan hadday noqoto qaabka labiska dharka loo xidhanayo hadday noqoto qaabka marka waxa weeyaan waxa weeyaan waxyaabahan heesaha la dhegaystay iyo musica iyo waxa weeyaan waxyaabahaasi waxyaabo badan way ku run ahaantii way ku saameynayaan laakiin xagga waxa weeyaan xaggan gaangis iyo waxba toona ma noqdaan marka waxa weye waa laga badan yahay iyaga ayaa badanka waxa weeyaan la saameeya laakiin waa arrintaas waxa weeyaan waa arrin way jirtaa waana dhici kartaa En, marka dhallinyaradaas oo kale ma jiraan meelo kale oo aan ahayn dugsiyada oo lagu xanaaneeyo oo gaar ahaan magaalada hargeysa ama en, degmooyinka kale ku dhow markaasi en, ka furan ama ka howlgala wallahi intaa ogaanshiyahayga intaan ogahay hadda meel gaara oo dadkaasi loogu talagalay oo si gaara marka waxa weeyaan loogu furay ma jirto dadka ayuun bay markaasi waxa weeyaan meelaha ay wax ku dhigtaan ama dadka kula dhigtaan En, waa mahadsan tahay en, ha- su-aashii dhegeystayaashaan markaan u gudbaynaa walaal magacaaga iyo su-aashaada waa magaceeda saciid jaamac cilmi waxaa ka soo hadlayaa magaalada berbera macalinka waxaan weydiin lahaa ardayda waxa dhacda inta badan halkan eh, ardayda waa la dilaa Eh, marka waxa weeyaan eh, inta badan eh, dilmadana runtii lama ogola marka waxaan weydiin lahaa bal qaab kale oo ka wanaagsan iyadoo ar- ardaygii aan la dilayn eh, wax loogu sheegi karo ama wax looga dhaadhicin karo ayaan weydiin lahaa macalinka haye en, cabdiraxmaan si fiican wa kolley waxa weeyaan en, su-aashaasi weydiye kolley haddaan udhigo dhinaca barnaamijkeenu ku saabsan yahay dadka eh, la macaamilka dadka qurbaha laga soo celinayo dhaqacinta loo keenayo arrintaasi waa mushkilo jirta oo ilmihii isagoon marka waxa weeyaan aan ul iyo waxba toona aqoon baa xagga laga keenaya halkana waynu ognahay dhaqankeena innaga in ilmihii en, ul waxaan ahayn aan marka waxa weeyaan waxba lagu bari karin waa ilmihii cadaadis iyo ul iyo hadidaad iyo hanjabaad en, joogta ah marka waxa weeyaan en, lagu tarbiyeynayo oo baycadii baaba sidaa u taalla marka waxa weeyaan dhaqankii en, soomaalida ayaa caynkaasa marka waxa weeyaan en, arrintaasi kolley mushkilad baa en, en, run ahaantii nagala kulanta dadka qurbaha laga keeno marka arrinkaasi en, en, waxa weeyaan usha iyo marka waxa weeyaan ciqaabtaasi usha run ahaantiina aad iyo aad bay marka arrintaas uga xumaadaan haddii su-aasha markaa uuna weydiiyey en, waxa weeyaan en, dhegeystuhu waxa weeye e, uu leeyahay badiil kale waa waa la heli karaa oo carruurta haddii waxa weeyaan lagu tarbiyeeyo oo macalinku uu u sheego waxyaabaha waajibaadka ilmaha laga rabo ee saaran e, macalinkuna waajibaadkiisa si fiican u gudbo waxaa dhici karta in marka waxa weeyaan labadoodii ay ay ka dhex samaysmi karto e, wada shaqayn markaa rasmi ah oo macalinkii iyo ilmihii ay si toosa wada shaqeeyaan oo macalinku ilmihii waxa weeyaan uu hanto oo qalbigiisa marka waxa weeyaan en- en ilmaha uu hanto marka waxa weeye haddii macalinkii la helo macalin waxa weeyaan tababarkeedii leh aqoontoodii leh khibradeedii leh oo waxa weeyaan ilmaha do- en, kasban kara qalbigiisa waxaa dhici karta in laga maarmoba uusha laga maarmi karo oo waxaa lagaga maarmayaa ilmihii iminka dee dhaqanka la baraye aan la yaabanahe dadku carruurta dhaqaceynta reer Yurub ka imanayaan maqalkan iyo kala dambeyntan iyo ula-aantan waxay ku imanaysaa in dadkii waxa weeyaan ay ka dhexaysay en, tafaacul marka waxa weeyaan aada u wanaagsan oo dha- oo xagga waxa weeyaan en, xagga en, muxuu ahaaye en, xir- wada xidhiirka ah taasi waxay keeni kartaa isbedel waxa weeye ku yimaada in ciqaabtii usha iyo hadidaadii ilmihii markaa macalinku waxa uu la kasado oo wax en, si fiican marka waxa ula macaamilo oo naxariis iyo uu muujiyo hadidaad badan En, waa mahadsantaha waxaa jirta in ay kala duwan tahay qaabka waxbarashadoo kale marka la fiiriyo inta badan caruurta qurbaha waxaa la baraa inay wax badan akhriyaan inay fakarkooda soo gudbiyaan inay en, qoraalla sameeyaan marka ay yimaadaan ma ku adkaataa sida ay ula qabsan lahaayeen fasalada iyo ardayda kale waxa weeye waa wa wa wa- waa dhici kartaa arrinkaas wuu dhici karaa oo wuu ku dhacaa hadee jalaale dadkaasi markaa qurbaha laga keeno oo waxa weeye iyaga hadee jalaale marka dee lagu jiro dugsiyadan primariga ilaa iyo secondary qofka waxa weeyaan waxaa loo barayaa bugaag baa la siinayaa sawiro iyo waxyaabo badan baa lagu mashquulinayaa halkan waxa weeyaan si toosa daaragtiya casharadii waxbarashada loogu bilaabaya innaga halkan bay ahaan marka marka hore way la qabsataa wayna wa- wa- wa- dhibkaas u qabsadaa wayna waxbarashaduna way ku adkaataa muddo laakiin marka ay joogaan eh, sanad amba laba sano ay meesha joogaan waa ay la qabsadaan dhibaatadaasi way jirtaa wayna ka hor timaadaa run ahaantii marka adinka ka iskuulla ahaan maadaama caruur badan ay qurbaha ka soo laabanayso wax qorshe ah oo aad ugu tala gasheen oo u gaara caruurtaas ma jiraa mase marka la keena caruurtooda iska dhex yaacaan Eh, run ahaantii anagu dadkaasi marka ay noo yimaadaan horta run ahaantii aad iyo aad baan soo dhaweynaa En, wayna jiraan oo kuwii hadda nala soo bilaabay qaarkood baa hadda secondary maraya caruurta qurbaha laga keenay En, marka waxa weeye run ahaantii horta wax siyaasad oo oo hadda gaar ah oo hadda aan u sameynaa anaga dugsiya irshaad ahaan een oo dadka qurbaha oo keliya haddaan u sameynaa aan- oo toosan kuu sheegi karaa ma jirto laakiin dadkaasi support baan u sameynaa waanu caawinaa xagga waxa weeyaan een- een xagga dhaqanka iyo diinta iyo tarbiyada aad iyo aad baan xoogga u saarnaa inaan caawin fara badan oo ka duwan tii ardayda kale ayaan marka waxa weye isku daynaa inaan siino si aan marka u jeclaysiino waxa weeyaan dugsigii iyo marka waxa weeyaan eh, wadankoodiiba En inta badan waxaa- waxay dhacday in caruurta qurbaha laga keeno aanay dagaalka oo kale aanay ku fiicnayn ama ilmaha kale inay la dir- la dagaalamaan En iyadoo halkan ay- aysan arrin wanaagsan ay ka tahay En inta badanna dugsiyada guud ahaan soomaaliya waxyaabihii lagu yaqaano waxaa ka mid ah in caruurtu ay dagaalaan inay waxyaabaha yararka ah ay haystaan buugaagta en ama quraacda oo kale nusi saacaha in ay kala kala xoogaan ama kala qaataan marka dhaqanka noocaasa see ula qabsadaan caruurta dibadaha laga soo celiyo Een, waa run ahaantii caruurta dibadaha ka yimaada amba carabaha ka yimaadaan amba amba amba amba een, ha ka yimaadaan een, een, een, marka waxa weeyaan een, een, qurbaha kaleba Een, run ahaantii mar bilowga hore dhib ayay ku noqotaa oo dee lagama waayo caruurna way joogtaa inay iska qabsato Een, innagana dee hadda jelaale taasi waa wax iska beecadeena iska caadiya in dee la qabsado la wada murmo laakiin een, annaga badanka intana soo marta waxay noqdaanba marka ay la qabsadaan kuwa ugu qalqaalisan ee ugu rabashka badan leh oo ilmuhu markuu waxa weeyaan yimaado deeaatiisa kaduwan waxaa laga isag- iska caabida uhaya ee kan kale markaa ayuu marka dambe isagu laftiisa uu- uu markaa waxa weeyaan baradhaafinayaaba oo ilmihii kale uu ka hawl badanaya marka annaga marka dambe waxayba noqdaanba qaar een, iyaga laftoodaba isku bedelaba qaar iyagiiba kasii baradhaafiyaba oo dhaqankii iyo baadii iska si fiican markaa markaa ula qabsada En ugu dambeyntii adoo soo koobaysid caqabadaha ugu badan ee hadda ay dib marka caruurtan loo soo celiyo ay caruurtii ay u yimaadaan ay u geystaan iyo kuwa iyaga soo gaara ahi en maxay yihiin maxaase is leedahay waa laga qaban karaa ama ha noqoto macalimiinta wax u dhigaysa ama waalidiinta caruurtan ay ka imanayaan Eh, kolley caqabadaha ugu badan ee runaantii dadka eh, yaryarka qurbaha laga soo celin ugu badan waxa weeye waxay imanayaan qaarkood iyagoo luqadii marka waxa weeyaan ay ku adag tahay luqadii ayaa markaa eh, caqabad ku noqonaysa ilmihii markaa runaantii waxaan odhan lahaa dadka qurbaha jooga caruurtooda inay kula dadaalaan siday u beri lahaayeen afkooda hooyo oo ilmihii haddii wadankiisii uu kusoo laabto aanu ku noqonin qof ajaaniba marka luqad kale marka waxa weeyaan ku hadlaaya Eh, taas marka waxa weeyaan caqabad ayay noqonaysaa Een, waxaana lagaga bixi karaa oo aanan lahaa tala ahaan in waalidiinta ay sameeyaan in ay marka waxa weeyaan caruurta ku dadaalaan Een, inay luqadaada ay baraan afkooda hooyo maxaa yeelay mar unbuu ilmuhu marka waxa weeyaan wadankiisa kusoo noqon doona haddii aan la yidhaahdo Eh, ta kale waxa weeyaan een, waxaan marka waxa weeyaan kula telin lahaa dugsiyada iyo wad- een, meelaha waxbarashada ay kusoo noqonayaan in ay marka waxa weeyaan ay u sameeyaan een, wixii marka waxa weeyaan fududeyna amba waxa weeyaan waxbarashadooda u fududeynaya amba ha noqoto waxa weeyaan hadday noqoto luqada iyo waxyaabaha een, ay u baahan yihiin in laga markaa dhaqan ahaan iyo een, waxa weeyaan diin ahaanba markaa loo baro taas ayaan marka waxa weeyaan aan aan marka waxa weeyaan ku telin lahaa aada umahadsantahay waa hagaagkaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cusmaan maxamuud oo ka mid a maamulada sare ee dugsiga al irshaad ee magaalada hargeysa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay barnaamijkeenan waa go-aankaaga falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a washington haatanna waxa aad kusoo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba dhallinyarada ay nala wadaagaan hadba waxaa maankooda ku jira
Eh, bismillah magacaygu waa cismaan cali faarax eh, jooga magaalada muqdisho Eh, maskaxdeena waxaa ka guuxaya eh, maadaamaan nahay dad waxbarta eh, islamarkaasna eh, dalka gudihiisa kusoo qaatay waqtigooda iyo waxbarashadoodaba Eh, waxaa naga guuxaya waxay tahay eh, waxa aan barano inaan ugu shaqeyno dadkayga iyo dalkayga Eh, aan hagaajino eh, infrastructure-ka dalka eh, uga faa'iideyno aqoonteena bulshada eh, si ay u hagaagto eh, danta guud eh, waxyaalaha aan aaminsanahay aniga asmaan ahaana waxay tahay eh, danta guud markay hagaagto in la heli karo danta gaarka ah sidaas darteed waxaa maskaxdeena ku taagan mar waliba waxay tahay inaan horumarino dadkeena iyo dalkeena anagoo uga faa'iideyna waxa aan baranay Eh, taasna waxaan rajayneynaa inuu ilaahay uu nala garab galo oo sida aan u jecelna ay u dhacdo Eh, soomaalida dhammaanteedna meel walba ay joogaan waxaan ilaahay ugu baryaynaa ilaahay inuu nabad siiyo waan ugu rajayneynaa insha allah
aniga oo ah jeelle maxamed xasan joogo caabudwaq waxaa maskaxdeyda ka guuxayso labada kun toban iyo lixda cod doorasho xor oo xalaal ah inuu ilaahayna gaarsiiyo in mustaqbal iftiin badan
ugu horeyn waxa horta magacaygu waa saadax cabdiqaadir axmed saadax fantastic Ee, waxaan joogaa magaalada muqdisho Een, xuquuqdintan aad ay- aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin Ee, balse soomaalida aad iyo aad waxay u baratay qof walba oo ciyaalka yaryar xataa oo ay ku fikeraan in ay noqdaan ee, madaxweyne aniga dabcan qofna ima diidana aan fila inaan inaan madaxweyne noqdo mustaqbalka dhow iyo kan dheerba insha allah waxaan ku hamiyaa mar walba inaan madaxweyne noqdo Ee, taas ka sokow Ee, waxaan rabaa hadda oo aan hadda barta ee, maado la yirahdo mise faculty la yirahdo international relations oo ah xiriirka caalamiga soomaaliyana inaan dibadda adowga dibadda ilaahay ayaa naga qaban kara laakiin inaan kasokow ilaahay inaa aniga waxaan rabaa hormuud u noqdo dadka qaban laha oo xiriirka mise siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ee, gacanta fiican iyo doorka fiican ka ciyaari lahaa inaan noqdo ayaan rabaa siyaasiyiin oo soomaalida ka tilmaamana waan rabaa inaan noqdo kasagoo arrimahaasna hadda waxaa faraha kula jiraa arrimo fan ah Ee, abwaanna waa ahay oo heeso uu leeyahay ee, la qaaday finaanna waa rabaa inaan noqdo insha allah mar dhow waana salaamantihiin bada v o a
waa tahay dhegaystayaal cododkaasina waxay ahaayeen xubinta maxaa maskaxdaada ka guuxaya guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waa go'aankaaga oo si wada jira ay halkan idinka soo jeedinayeen anigu oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo saare cabdi axmed sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.